ugu horreyn waxaan kuu soo dhaweynaya idaacadda star f m saaka waxaa timaadee halkan bal ka warran habka iyo hanaanka ay wax u socdaan ilaa hadda ugu horeyn magacaygu cabdiqaadir dhammaan ummadda soomaaliyed oo salaamayaa khaasatan islii ku nool kamakuuji degmada marka xaaladdu si fiican ay u socotaa soofaa balse xoogo waxaa jira dadku inayna stream meeshay ka codeynayaan positionkay ka codeyn inayna garanaynin taasee yaraha ummadda challenge ka haysataa balse insha allah waxaan u maleynayaa inaa waqtigan soo dhow la xallin doono sida kale aad iyo aad iyo si habsamin leh iyay doorashadu u socotaa kheerra waan rajeynaynaa waa tahay aad baa u mahadsan tahay markaaad fiiriso habka ay wax u socdaan waxaad sheegtay in dadku markaasi ay ku rafaasan yihiin inay ogaadaan laynka qaybta ay kaga jiraan saraakiisha guddiga i b c ma la xidhiidha ma weydiiseen kuwa ku sugan xarunta sida hadda isliixa oo kale hal bosishin oo laga kuubsadaa jiro ummaddii oo dhan oo soomaaliyeed ma garanayaan halkay ka codeynayaan marka dhibaatada leenkiiba aad u dheer adiga ma dhiibato codkaaga aniga weli waayo weli leenkan ku jiraa weli ma dhiibanin insha allah saacadaha soo socda waan rajeynaya inaad dhiibto codkayga codkaaga maxaad doonaysaa inaad ku beddesho codkayga waxaan doonayaa habsanida ee islii ummadda soomaaliyeed islii waxay ahaan jirtay nin walbaa ka warqabo siday u socotay iyo horumarkan socdo un baan rabaa inaan la sii wado markaa dee dabcan nin walboo soomaaliyeed ee ku nool kamakuuji khaasatan islii wuu og yahay islii meelay ka imaaday haddana meelay tahay iyo halkay u socoto marka marka xaaladdu si fiicanay noogu socotaa waxaan rajeynayaa insha allah horumarka inuu sii socon doono walaal soo dhowaado magacaaga ku bilaabayaa bal ka warran habka iyo hanaanka ay wax u socdaan goormaad timaadaysa halkan bismillaahi magacayga waxaa la dhahaa naciima cali aadan saakay waxaa joogay labiiyo tobanka subaxi saakay halkaanaa joogay codkaygana waa dhiibtay
codkaaga waa dhibata codkaaga marka maxaad jeceshahay in aad ku bedesho maxaadse jeceshahay inaad sii waddo horay u sii jiray waxaa u dhiibtay dadkii hore musharax inoo ahaa a haddana doortay waayo islii isbeddel aad u weynaa ka imaaday
hay dadka marka bal ka waran habka ay wax u socdaan shaqada habka ay u socoto dadku habka ay u shaqaynayaan
horta subaxaan habka u socdo maa jeclaanin most systemka waa down dad qaarkood ilbaabka intii la geliyaa lasoo xiranayaa buuq baa fara badanaa ka kicinay hadda alxamdulilaahi sidii hore way dhaantaa but still sidaan rabna 100 percent maaha marka maxaad rajeynaysaa dadka reer islii ama ku sugan degmadan kaamukunje ee ku dhegaysanaya kula socda maxaad ugu baaqaysaa waxaad moodaa tirada dadka soo baxay inay aad u hooseyso aad iyo aad dadka waxaa ugu baaqi lahaa waa idin baryayaa isbeddel haddaa rabtaan waa inaad guryihiinna ka soo baxdaan oo codkiina aad dhiibataan qof codkaada kuu dhiibi karo ma laha one man one vote soo baxa waxaa idin baryaa inaad soo
soo dhowow adigoo magacaa ku bilaabaya waxaad ku sugan tahay garoonka ku yaala xaafadda islii bal goormaa timaada halkan adiga waxaan imaaday abdullahi yiraahoo laba itanka ibar waxaana ka imaaday mel yiraah nairobi west codkaygii muxuu ahaa islii halka islii muxuu ahaa hay marka alxamdulilah electionka muxuu ahaa muxuu daraso waxay maasha alla u fiicneed ammaanka aad u fiican yahay waa sii hore iyo kan tii hore iyo tan martaba maasha allah mataqaanaa ammaankeed ummadka fiican aad u fiican yahay waxaad isku damba alxamdulilah waana codaynay marka insha allah wax kaloo jida malaha insha allah ilahi waxaan ka rajeeynaa marka ninka mataqaana u codeeyay inuu soo baxo waa tahay doorashooyin hore ood ka soo qayb gashay ma jiraan bal ka soo bilow doorashooyinkii hore waqtigaad ka soo waxaan u riday saddex jeer baan riday oo markii saddexaad waa the best maasha allah waa markii saddexaad doorashada ka qayb marka anyway there's no problem ka
maxaad rajeynaysaa waxaan rajeynaa codkay waxaa weeye inaan bisaduraya macnaha oo macnaha codkayga see macnaha codkaaga marka maxaad ka rajeynaysaa dad noocee inaad ku doorato dad noocee inay usoo baxaan dadka ku nool xaafadan iyo degmadan degmada soo maho adigoon qof gaara iyo dad gaara magac dhawaynin dad noocee ayaad rajeynaysaa inaad soo maho dadka aan rajeynay waxaa insha dad mataqaana insha inay mataqaana waxa qabtaan biidnillah oo horey u socdaan oo mataqaana adduun loo kicin fabiidnillah marka taa uma mataqaana insha allah dadka shacabkeen weli soo bishay xag soodaa inay dadka aad u hooseeyaan tiradooda maxaad ugu baaqaysaa iyaga maanta waxaan leeyahay dadkii waranta waa yar yahay waxaan leeyahay insha mataqaana inay soo baxaan oo codkooda ay ritaan maxaa yeelay xaq bay ku leeyihiin ha xaq bay leeyihiin inay mataqaana ayamaana ay soo ritaan codkooda ritaan marka insha allah waa kheer marka ilahay baan ka rajeyna mataqaana inay ku dhamaato muxuu ahaa si amni ah fabiidnillah ha ha